walaal horta ninka waxaa dolow magaalada la yihahda ee dolow soomaaliya lagu qabtay isagoo safar ah shan iyo labaatankii bishii janaayo ilaa maanta shay iyo lanoo soo sheegay geridiisa dolow buu ku xirnaa dad badan oo ehelka ah ama aqoon u leh ama mas-uuliina ayaa la la xiriiray maamulka dolow ka jira si ninkaas arrimaha lagu sheegay oo ah inuu shabaab ku lug leeyahay dhibna deegaankaas uu wada sida ay tilmaameen aana ognahay inuusan wax dhiba meesha u geynin oo dhib lagu tilmaamayo uu yahay midkaasa kudhiisa lagu dhibaateyn gaaray oo kasoo cararay taas oo ah al-shabaabnimo al-shabaabnimo ma ahayn axmed maxamed buurow baa la yihahdaa nin noocaas u ahaa walaal meeqa cishaa la haye marka dilkooda ka hor wax maxkamadana ma la keena dadkaas
labaatan iyo shantii bishii janaayo ayaa la qabtay waa sideed bilood ma garanaysa muddo ku ku siman wax maxkamada ma jirto wax cadeyna lagu haya ma jirto wax ehelo loo ogolaaday in ninkaas loo la horgeeyo oo arrinta lagu tilmaamayo iyo magaranaysaa caddeyntiisa la hordhiga ma jirto weliba taa waxaa dheer in magaranaysaa la siiyey maamulka meesha ka jira ee ninkaas dhibkaas u geystay aniga kudhayda aan kala hadlo magaranaysaa wasiirka amniga ee koonfur galbeed hadda ahaan jirena guddoomiyihii gobolka baay cabdifataax maxamed ibrahim geesey uu waraaq cadeyna u qoro guddoomiyaha degmada berdaale ninka la yihahda maxamed ishaaq xasan arac xasan uu waraaq caddeyn u qoro marka waxa waa waxay iska ahayd mid la maagay oo loogu talagalay dhibaatadaas ma ahayn mid magaranaysaa system dawli ah oo xurnimo ah oo caddeyn leh oo maxkamad leh mid la mariyay ma ahayn walaale meeqo qof oo kale lala dilay
waxaa nagu maqaalaa ilaa saddex qof oo kale oo deegaankaas u dhashay in lala dilay laba nin iyo gabar baa naloo sheegay in dadkii magaranaysaa weliba si arxan darro ah laga dhacmay meydkoodii oo meel inta habeen lagala baxay xabs lagu dilay banaanka inta udhexaysa geedweyne iyo doolow deegaankaasna kadibna inta ciid yar lasaa la faarfaaray meesha magaranaysaa jidka dadkaas lagu aas adigu mas-uul heer gobola ayaa tahay ama gobolka geda ha noqoto ama degmada doolow ha noqoto cid aad kala xiriirta ma jirtaa arrintan oo aad maaragtay cabashadiina xataa u gudbiseen maadaama laba maamul ama laba gobol oo derisa aad tihi guddoomiyihii hore magaalada dolow haddana ahaa wasiir ku-xigeenka amniga juba cabdirashiid xasan cabdi yaan kala xiriiray kudhaydaa u tegay dolow ugu tegay shaksiga magaranaysa axmed ah in waxaas kusan ku lug lahayn telefonkiisa ii safe garaysan wixiisa dhan aan tusay magaranaysaa caddeyntiisa waxaa la hayaa waraaqihii loo diray oo dad mas-uuliina kale ay u direen yaa la hayaa marka ma ahayn wax qarsoon ma ahayn waa wax loo arrin magaranaysa ilaa hadda sal iyo raad meesha ay ku haysa aan garan laanahay oo arxamdarra ayay nogula muuqataa arrintaas